Ado.
bismillaahi raxmaan raxiim duhur wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada warka duhur ee dalsan qodobada ugu dooroonna waxaa ka mid ah
gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo sheegay in al-shabaab ay dhibaato badan ay ku hayeen dadkii ku noolaa deegaanadii ay xukumayeen
mareykanka oo sheegay in duqeymo ay ka fuliyeen gobolka shabeellaha dhexe ku dileen dagaalyahano dhowr ah oo ka tirsan al-shabaab
magaalada baydhabo oo aan cago badan ku taagnayn kadib qalalaaso saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaaladaas
munaasabad lagu xusayay toddobaatan iyo sagaal sano guuradii kasoo wareegatay aasaaska ciidanka booliska soomaaliyeed oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho iyo madaxweynaha soomaaliya oo ka qayb galay
doon kaluumaysi oo ay saarnaayeen soomaali maalmo ka hor lagu waayay xeebaha gacanta gardafuw oo laga helay xeebaha dalka yemen
akhbaaraadka dibadda warkeena duhur aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah
dowladda itoobiya iyo t b l f oo ogolaaday in gobolka tigrey ay tagaan kormeerayaal ka socda midooda afrika
iyo baraf wata dabeelo xoog leh oo kala xiray isku socodka waqooyiga dalka ameerika
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan duhur wanaagsan waa duhurnimo sabtiyah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatan iyo afarta bisha nofeembar ee sanada labada kun labaiyo labaatanka u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo fidsan
gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab dhibaato badan ay ku hayeen dadkii ku noolaa deegaanadii ay xukumayeen gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo la hadlayay dadka deegaanka ay ku sugnaayeen ee laga xoreeyay dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxa uu xusay dhibaatada ay al-shabaab ku hayeen dadka shacabka ah oo ahayd mugdi iyo aafo weyn taas oo dadka shacabka ah dhibaato badan ay ku qabeen axmed meyre makaraan gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo hadlayana waxa uu yidhi dadka deegaanadan la soo maroo dhan oo dhibaatadii muddo shan iyo toban sana kadib u adkaysa waayey oo ayaguna maaragtay dadka garbaha ka istaagay ciidamaduna garab istaagay oo qoryahooda qaateen si ay isaga kiciyaan nimankaan maaragtay kudkudaan hoosayna joogoo kale ahay nimankaas wax faa'iidayle ma leh haddii wax ka bedelnaayna idinkaa sheegi doontiin kudkudaan hadda maanta dii laysugu yimid dadka inuu cuno meeshiisa fadhow rabaa waxuu soo kordhihayana ma lahu waa xaaraa haddana biruwaa ku cuna haddana ayagana sidaasay ahaayeen deegaanka alkowsar oo maanta aad degmada u codsanaysiin ama quruxda badan leh waxaan oglahay inay hal jiingad aysan ku soo kordhin waxa sidaan u dhisay ama sidaan u qurxiyey inay yihiin dadka deegaankaan aaminsanna haddii ay been tahay guryo ay ku soo kordhiyeen waa sheegi karti habeen iyo maalin waa labo kala nuuca nimankaasu waxay ahaayeen mugdiay ummadda ku hayeen mugdiguna waa ogtihiin maaragta inta la qaban kara inay yarta dhibaatay ayay ummadda ku ahaayeen ilaahay ayaan mahaddaas iskale naga dulqaaday oo ilaahay maarata uu maaragtay ku soo ilhaaneeyey dawladda soomaaliya dhammaanteed iyo ciidamadeeda iyo dadweynahii dhammaan in leeskaashto leeskana saara nimankaas cadowga go'aankaasi ilaahayna waafajiye ayaa mahad iskale wax kastaba wakhtigay leeyihin adduunyada nimankaasu wakhtiga ay ummaddan ku amar ku taagleeyahayn ama ay dhibaatayahayeen wou dhammaaday ilaahayna maaragtay garabkooda wuu ka baxay arrin kastana ilaahay markuu maaragtay eheeyo ayay ahaataa inay intaas ummadda dhibaan ayaa qoreed laakiin dhib intaas ilaahay ugu sino ummaddan maanta waxaan aaminsannahay horumarka ka muuqda meesha alkowsar haddii ay isu furaaleed shan iyo toban sano ayadu iyo muqdisho ganacsigooda iyo tuulooyinka kale isu furaaleed waxaan aaminsanahay inta ay tahay in ka badan ay ahaa lahayd waxaan ognahay haddii meeshaan la yimid in ay dad badan oo guryahooda ku jiri jira ay ganacsi ay heleen ay maanta ilmahooda ay biil u heleen shalana aysan guryaha ka soo bixi jirin waxaa ka mid a gabdhaha shaaha ku gadaya ama maqaayadaha furan ayagu way joogeen hal maqaayad meeshaa ma ka fureed gabar shaah bannaanka ma ku gadahayse waxaad ku arkaysaa inay la mid yihiin kudkudahan ooseyna joogay annaga nafta naga raadaaye inay la mid yihiin sidaasaa ku ogaaysiin meeqa ummadaha hadda nool oo ama maqaayad furate ama shaah bannaanka la fadhido oo dhallinyaradan ciidamada ama dadka la socdo ama dadka deegaanka oo dareensa farxadda iyo wanaagga iyo quruxda ku soo baxay ay ka gadaayaan awadana ay ilmaheeda biil ay u helayso waa meeqo imisa waxaan rabnaa marka waxaad ogaatiin inay nimankaasi iyo dawladda marka ugu horrayso waxaad dareemi karta inay yihiin intaas marta dareenka ugu horreeyo dareemi karto inay yihiin intaas haddana ma la qabay ma lagu heestay haddana nishaadka maanta idinka muuqdo ina leesu soo baxo oo si nishaada dadka isugu soo saaraan dadka oo maaragtay waxa ay sheegayaan ama isu soo baxooda ku qanacsan haddana ma lagu heestayoo laba qofood isu imaan karto ama laba dhowr qofoodoo inta meel isugu timaado sheekaysaysa ma jiri jireen waxaan ognahay waxay dadka soo saari jireen markay dadka dhibaatay hayaan waxayna ku soo saari jireen dhegeyso ku dhaqan ama ficilka aan samayhayna fiirso gurigaagana ula noqo adoo argagaxsanoo cabsahaysid intaas ayay dadka ku soo saari jireen marka ilaahay baa naga waday ilaahayaana mahaddaas iskale iyo in allaale inta ka qayb qaadatay heer alkowsarow aad iyo aadaad u mahadsantihiin quruxda iyo soo dhowaynta wanaagsan ood maarata maanta noo samayseen aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinaynaa waxaan ka shaqayn doonnaa hadduu ilaahay yidhaha sida hore marradaas ay u soo gaari lahaayeen sidii biyo fiicanoon biyo waa haysatiin haddee biyahaas ceelka naftiisu waxaan ku arkay inuu afkiisa iska duleeliyo oo wixii maaragtay wanaajin oo dayactiro u baahan yahay iyo sidoo kaleento waxbarashadii iyo caafimaadkii intaasba hadduu ilaahayna adeegyada bulshada qaybahooda aas muhiimka iyo wixii emergency in wax laga qabta hadduu ilaah yidhaahdo aan ka shaqayhaynaa waxna waa soo bilowday inuu maal horaad hadda wax bilaabaha yimid haddana waddada wax ku soo jiraan waxaan rajayhaynaa marka inay khayr iyo barwaaqa loo bixi doono inaan ku wada dadaalno nimanka dhiigmiiratada ahay oo diinta beenta ka sheegay oo ummaddaanna maarata ilaahay ku tagri faleen inaan siday nooga tageen oo ciidamadayna maarata qaranka oo qaaligaa sidai ay nooga dul qaadeen annagana inay soo naqan inaan ka wada shaqayno
maraykanka ayaa sheegay in duqaymo ay ka fuliyeen gobolka shabeellaha dhexe ay ku dileen dagaalyahano ka tirsan al-shabaab suleymaan al cadaalah ayaa sii ambaqaadaya daliska ciidanka maraykanka ah ee qaaradda afrika ee loo yaqaana africom ayaa faahfaahin buuxda ka bixiyey duqeyn cirka ah oo jimcihii lasoo dhaafay diyaaradahooda ay ka fuliyeen meel u dhow degmada cadaleh ee gobolka shabeellaha dhexe ee maamulka hirshabeelle daliska africom oo war ka soo saaray duqeynta dhacday ayaa sheegay in duqeynta lala beegsaday xubno ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab oo ku sugnaa meel u dhow degmada cadale islamarkaana khasaaro la gaarsiiyey al-shabaab waa sida lagu yiri qoraalka kasoo baxay africom duqeynta maraykanka oo ka timid codsi dhanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa lagu dilay lix xubnood oo ka tirsanaa al-shabaab mana jiro khasaaro kale oo ka dhashay duqeymahaasi oo gaaray dadka shacabka ah ee ka agdhawaa goobta la duqeeyey waa duqeyntii saddexaad oo muddo maalmahood muddo maalmo yar gudahooda ah ee diyaaradaha maraykanka ee aan duuliyaha lahayn ay ka geystaan gudaha soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka hirshabeelle duqeynta koowaad oo dhacday afariy tobankii diseembar ayaa waxaa lagu dilay todoba xubnood oo ka tirsanaa al-shabaab duqeynta labaad ayaana iyaduna dhacday saddex maalmood kadib markin waxaana lagu dilay sideed ka tirsanaa al-shabaab sidaa ay ama sida uu shaaciyey daliska africom
mahadsanid saleymaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxaa lasoo warinayaa in cago badan ay ku taagneen kadib qalalaaso saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaaladaasi magaalada baydhabo shalay waxaa ka dhacay qalalaaso waxaana qalalaasahaasi uu ahaa kuwa inta ugu badan looga soo horjeeda madaxweynaha muddoxileedkiisa u dhammaaday ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen cabdicasiis laftagareen ayaa muddaxiliidkiisa u dhammaaday wuxuuna hadda doonayaa muddo kororsi har sano ah laakiin waxaa ka diidan siyaasiyiinta iyo xildhibaanada kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed iyagoona inta ugu badan dalbanaya in cabdicasiis laftagareen xilka uu si fudud isaga dhigo doorasho loo wadadoorasho furanna laga qabto magaalada baydhabo arrintaas waxaa ka hadlay siyaasiyiin kala duwan oo dhowr ah haba ugu horeeyaanay siyaasiyiinta kala duwan ee kasoo jeeda koonfur galbeed iyo sidoo kale madaxda dalka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in wax walba wadaxaajad lagu dhammeeyo shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dalka iyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa dhankooda ka hadlay waxaana sheegay in wakhtigan aanan loo baahnayn qalaaso siyaasadeed ee ka dhaca deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya wax kastana lagu dhammeeyo miiska wadahadalka muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa qallaaso siyaasadeed ay ka taagneen deegaanada koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen ayaana si weyn looga soo horjeedaa kaas oo muddo xilhayntiisu u dhammaatay haddana wuxuu doonayaa in muddo kororsi uu sameysto laakiin waxaa kasoo horjeeda golaha badbaadada qaran la magac baxay iyo sidoo kale golaha kale ee ku aadan musharaxiinta oo u taagan xilka madaxtinimo ee koonfur galbeed soomaaliya
munaasabad lagu xuseeyey toddobaatan iyo sagaal guuradii kasoo wareegtay aasaaska ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabada ayaa ka dhacday xarunta dugsiga generaalka ahiye munaasabadan oo sanad walba laga xuso gudaha soomaaliya oo ay kasoo wareegtay toddobaatan iyo sagaal guuradii aasaaska ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa waxaa kasoo qeybgalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud isagoo halkaas khudbad ka jeediyey wuxuu ku bogaadiyey shaqada ay booliska soomaaliyeed u ahaayaan bulshada
markaasaad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka caalamka dowladda ethoobiya iyo sidoo kale jabhadda haweysan ee t b l f ka ayaa ogolaaday in gobolka tigreega ay ka tagaan ay tagaan kormeerayaal ka socda midooda afrika madaxweynihii hore ee dalka kenya uhuru kenyatta ayaa u safri doona gobolka tigreega ah ee ethoobiya si uu u kormeero heshiiskii nabadeed ee bishii hore ay kala seexdeen dowlada dowladda ethoobiya iyo jabhadda t b l f ka mas-uuliyiinta federaalk ethoobiya iyo mas-uuliyiinta gobolka tigreega ayaa goor dambe oo khamiistii ah ku heshiiyey wadahadallo nairobi ka dhacaya in midooda afrika la siiyo fursad buuxda oo ay gobolka ku kormeeraan taasoo la xiriirta soo afjaridda colaada labada sano jirsatay hogaanka militariga ethoobiya iyo wakiilada jabhadda tigreega ee t b l f ka ayaa la isku raacay in la dhiso koox kormeerayaal wadajir ah oo kormeera heshiiska nabadeed ee la siixay bishii nofembar heshiiskan oo lagu kala siixday dalka koonfur afrika ayaa lagu soo afjaray dagaalka inta ugu badan u dhexeeyey jabhadda hubeysan ee t b l f ka iyo sidoo kale ciidamada dalka ethoobiya madaxweynihii hore ee dalka kenya ninka lagu magacaabo uhuri kenyatta ayaa sidoo kale wuxuu ka qaybgeli doonaa dhexdhexaadintan isagoona sidoo kale ka hadli doona arrimaha kala duwan una kuurgeli doono xaaladda ka taagan gudaha dalkaas ethoobiya dhammaantood waxay dhinacyadu ku heshiiyeen in kooxda la socodka iyo hubinta midooda afrika si buuxda u helaan aragti buuxdana dhinac kasta ka helaan waa sida dowladda ethoobiya iyo jabhadda t b l f ka ay ku heshiiyeen
wataha dabaylo xoog leh oo kala xiray isku socodka waqooyiga ameerika dabaylo daran iyo qabow ka jira magaalada toronto ee dalka kanada ayaa sababay in la xiro dhammaan iskuulada sidoo kale ay baaqdaan duulimaadyada diyaaradaha u kala goosha kanada iyo guud ahaan waqooyiga ameerika qabowga wuxuu sidoo kale saameyn ku yeeshay nolol maalmeedka dadka gaarka ahaan kuwa ku cusub dalkaasi faahfaahino warkan waa guud ahaanna waxaan halkan kusoo afmeerayaa warkii duhuru aad kala socoteen radio dalsan cidda uu seego waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalson com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel